dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa daahir axmed oo jooga tuulada la yidhaahdo biribaxa waxaan rabaa in aan ka qayb qaato cudurkan karoone muxuu ku faafin karaa waa hawaayin haddii yaanan qof bini-aadana anan taaban gacmahayga inaan dhaqo miyaa mase markan gacmaha aan iska mayraya waa markii aan qof aan salaamo jeermiskuma ka dhalan karayaa gacantayda anigoon wax kaleeta aanan ku taaban ama aanan u isticmaalin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid daahir axmed oo jooga tuul la yidhaahdo birbax haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa daahire cudurkan covid nineteenka wuxuu ku faafaa qofku cudurka qaba ama lagu arkay calaamadihiisa dad u dhawaato inay meesha ay ka jirto nadaafad xumo in aan la raacin talooyinka caafimaadka ay bixiyeen wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo unisef in gacmaha markas laiska dhaqa ayaa wanaagsan lana isticmaal wajahirkii in layska ilaali aan la tegin goobaha dadka ay isku yimaadaan sida fadli kudirirkii shineemooyinka aroosyada iyo wixii la halmaala in ay weli jirto laabgelintii iyo salaantii inta cudurkan uu jiro covid nineteenka sidoo kale gacmaha in markas la dhaq ayaa wanaagsan sababtoo ah waa meeshii keliya cudurka uu ku faafo ama gudbiyo fayruskan iyo bakteriyada meesha ugu horeysa ee ay naga soo galaan waa gacmaha haddii gacmaha aysan ahayn kuwa nadaafadsan ama jeemistiran cudurkii markaas waxaa laga yaabaa inuu qofka cudurka uu qaado markaa inaan ku dadaan ayaa fiican gacmo dhaqidii waxyaabaas inaan ku dadaan ayaa fiican inaan iska ilaalino booqashooyinkii iyo meelaha dadka ay isku yimaadaan sida fadhi kudirirkii shaneemooyinka iyo wixii la halmaala iyo laabgelintii iyo salaantii ayn wulid socoto intuu cudurka u jiro markaa aan ku dadaalno inaan maarta nadaafadda ilaalino gacmahan aan iska dhaqno labaatanka ila biriqsiba mar raadiyo ergo waa mahadsan tihiin waxaa l magacaygu waa daarood waxa aan joogaa meel la yidhaahdo qarqoor oo ka mida gobolka nugaal waxaan rabaa cudurkan corona virus horta waa wax ilaahay keeno hase ahaatee waxa weeyaan wax kastoo ilaahay keenona dawuu leeyahay ilaahay dawuu inoo sheegay in wax kasta una ku keeno in noo soo noo imaan doonto insha allah waa iska sugaynaa hase ahaatee cudurkan corona virus waxa uu leeyahay bay dadku leeyihiin buu ku imaanayaa waxay leeyihiin wuxuu ku imaanayaa ma garanaysaa istaabasho arrintaas maxaa ka jira anu waxa weeye ma aaminsani mahadsanid daarood oo jooga qoorqoor haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa daaroode waxaan ogsoonahay ama waxaad ogaataa in cudurkan uu jiro oo si sanan uu ku faafo waa sax sida dadka ay sheegaan oo cudurkan uu ku faafo taabashada inuu ku faafo waa sax waxaa wanaagsan in qofka uusan taabanin afkiisa sankiisa wejigiisa gacmihiisna markas uu iska dhaqo labaatankii ilbiriqsiba mar
assalaamu calaykum raadiyo irgo waa mahadsantihin waxaanu aanu ka ra'yi dhiibanaynaa waxaanu aragnay shimbirihii oo baktiyaya oo meel kasta iyo goob kasta ku baktiyaya markaana wax laylaya aanaan garanayn waxaan u malaynaynaa uun inuu yahay corola viruskii oo shimbiraha laynaya bal taa iyaanu dhakhaatiirta soomaaliyeed aan weydiinayna shimbiruhu markay iska baktiyaan inuu corola viruskii yahay iyo inuu xanuuno kalaba shimbiraha layn karaan
adigaa mudan walaal inkastoo aadan noo soo sheegin meesha aad joogto iyo magacaada intuba haddaan soomaalinahay waxaa fiican inaan ogaano hal mid in cudurkan lagu kala qaado qofka qof waa daciif in cudurkan xayawaana laga kala qaado shimbirha dhimanaya aada noo soo sheegtay waxaa wanaag waxaa dhici karta ama waxaa macquul ah in siyaabo kale ay u dhimanayaan hawada oo maartahay sumaysan balse ma caddayn karno in cudurkan covid nineteenka iyaga saameeyo ma jirto xaqiiq arrintaa caddaynaysa in cudurka covid nineteenka ay shimbiraas u dhimanayaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeenada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre